aan ku bilownay madaxweynaha cusub ee somalilan iyo weliba ku-xigeenkiisa waa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo weliba maxamed aw cali cabdiye ayaa loo dhaariyey xilka hogaaminta somalilan ee shanta sannadooda soo socota iyadoo xafladda xil wareejinta lagu qabtay magaalada hargeysa waxaana madaxweynihii hore ee somalilan muuse biixi cabdi iyo weliba ku-xigeenkiisuna ay ka qayb galeen islamarkaana ay munaasabadaasi ku sugnaayeen haddaba warka xil wareejinta ku saabsan waxaa inoo haya khadar cakulle waxaan ilaahay ugu dhaartay waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo inaan u noqonayo daacad daacad diinta islaamka diinta islaamka dalkayga somalilan dalkayga somalilan dadkiisana dadkiisana ku maamulayo ku maamulayo sinaan sinaan iyo cadaalad iyo cadaalad intaan xilka hayo intaan xilka hayo bilahi towfiiq wabilahi towfiiq congratulations madaxweyne aad iyo aad madaxweynihii hore ee somalilan muuse biixi cabdi ee maanta xilka wareejiyey ayaa hadal dheer oo uu halkaasi ka jeediyey waxa uu kaga warramay xaaladaha geeska afrika duruufihii xukuumaddiisu toddobadii sannadood ee uu somalilan hogaaminayey ay la kulantay ee dhinacyada dhaqaalaha nabadgelyada iyo guud ahaanba horumarka madaxweyne biixi waxa uu sheegay in mucaarid somalilan iyo muxaafidku ay ku kala duwan yihiin hogaaminta iyo arrimaha siyaasadeed ee gudaha somalilan balse ay madax bannaanida iyo qadiyadda somalilan meel ka wada joogaan islamarkaana uu shakhsi ahaan garab taagan yahay mucaarid muxaafid uma kala leeyihiin gobol uma kala leeyihiin waynu ka midaysannahay mucaaridka ugu horeynaya madaxweynihii hore ee somalilan waxa uu sheegay oo uu isagu si gaara uga hadlay wadahadallada ay dowladda turkigu garwadeenka ka ahayd ee ka qabsoomay dalka turkiga kuwaasi oo ay wada yeesheen madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya dhegta abiy axmed waxaa xalay la soo daayey ordagano labada gacmood hayaa xaggana abiya xaggana xasan sheekh maxaa ka soo baxay sawirka xamar habbay boorisaa waxaa ka soo baxay in la sameeyo waxaa la yidhaahdo contrans building in la dhiso in la is-aamino inay is-aaminaan oo aanay colaad ku wada shaqeynaan ay bilaabaan inay nabadgelyo ka wada shaqeeyaan wuxuu hawlana loo dhigi loo dhigaayo gudyaha dambean ay samayn doonaan ee farsamada ah halkaana waxaa ka muuqata xasan sheekh weli inuu dagaal ku jiro somaliland waayo sanadkaa dhammaanaya awalkiisii waxaa soo saxeexay anoo idinka wakiila dowladda etoobiyaana laba shay isweydaarsano somalilan waxay baanta waa ictiraaf waa ummad xorriyadeedii ay qaadatay weli tallaabo ay qaadoo qaldan ka saxayso ona ilaa maanta ahayni waana waxa mudane koowa etoobiyana waxaa u daran inay badda shacib gaadho waxaan isweydaarsanay somaliland aqoonsigeeda oo laga yaqaano etoobiya caalamkoo dhan baa ka saamaysay arrintaas cid waliba maanta waxay ogtahay waxa kalaasa somaliland iyo soomaaliya annaga waxa noola gelin labada dowlada rajaarka nae soomaaliya iyo etoobiya waxay dhex maraya waxba annaga naagula gelin taayay raadsanayna laakiin waxaan ogahay inta laga qabsanayo raskambooni puntlandna ay ka maqan tahay oona gacan ku haynin waa intuu somaliland ku soogan yahay dagaalkeeda iyo cadaawadeeda madaxweynaha cusub ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa ugu horrayn bogaadiyey madaxweynaha hore ee xilka wareejiyey muuse biixi isagoo ku ammaanay doorashada hufan ee uu qabtay sida uu sheegay madaxweynaha cusubi intaa kadibna waxa uu carabka ku adkeeyey in aan koox gaara loo dhaarinin balse guud ahaan somalilan loo dhaariyey waan dareenayaa culayska xilka maanta i fuulay aniga eeg culayskaas iyo mas-uuliyaddaas i fuushay haddana waxaa idiinka gelinayaa rabitaanka ay dadkaygu u muujiyeen isbeddelka hoggaanka siyaasadeed ee qaranka iyo niyad damaanta aan ogahay inaad ila garab taagnaan doontaa sidaa awgeed waxaan si hagar la-aan ah u gudan doonaa waajibaadka ifarayso ammaanada aada ii dhiibteen ee culus waxaa lay dhaariyey waa ilaalinta diinta dalka iyo adeegista dadkayga layma dhaarin dana xisbi gaar ahi leeyahay layma dhaarin dana kooxo gaar ahi leedahay layma dhaarin dana qabiil ama qayb ka mida bulshadu ay leeyihiin kuma midoobi karno deegaanada aynu ku kala abtirsanno balse waxaa isu keenkeenhaya go-aankii qarannimo ee ay halgamayaashii iyo haldoorkeennii sharafta badnaa ay burco ku gunteen aniguna waxaan shacbigayga u sheegayaa inaan ku dhaqmi doono una hoggaansami doono dastuurka iyo shuruucda dalkani leeyahay dunida waxaan cod dheer ugu sheegayaa inaan dalkan dimuqraadiyaddiisu hana qaaday aan indhaha laga qarsan karin oo ay mudan tahay ictiraaf aan cidina marti looga ahayn waxa uu madaxweynaha cusubi qaatay islamarkaana u sheegay bulshada in gobollada bari gaar ahaana xaaladda gobolka sool uu ku waajihi doono hab nabadeed iyo gogol aanay shuruudi ku xidhnayn walaalayaal xukuumaddaydu waxay diyaar u tahay nabadaynta gobollada bariga somalilan inay dhigto gogol nabadeed oo aan wax shuruuda ku xidhnayn iyo in wixii khilaafaad ah lagu dhammeeyo wadahadal si loo helo xal nabadeed oo siyaasi ah taasi waxay keeni doontaa nabad ku wada noolaasho iskufu isku furanka dadka iyo ganacsiga iyo isdhaafsiga maxaabiista madaxweynaha cusub ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro oo maanta xilka si toosa loogu wareejiyey islamarkaana loo dhaariyey ayaa la filayaa maalmaha soo socda in xukuumaddiisa uu soo dhisi doono khadar maxamed cakule v o a hargeysa